inkastoo arrintan ay saameynayso dhammaan dadka qaxootiga ee degan gobolkan igad haddana waxaa inta badan xoogga la saaray dadka soomaalida u barakacay dalalka la deriska igad sida jibuuti etoobiya kenya iyo uganda iyadoo xagga la hiigsanaya ay tahay in ardayda wax ku barata xeryaha qaxootiga dhexdooda ay la socon karaan waxbarashada dalka ay degan yihiin iyo inay uga wareegi karaan dal kaloo igad ka tirsan sii wadi karaanna waxbarashadooda kolkay ku laabtaan dalka ay ka soo jeedaan xogeeyaha fuliinta ahna madaxa ururka igad maxbuub macalin ayaa sidanii sheegay horta arrintan arrin fiican weeyo xaqiiqdii sidaan horaan u sheegay arrintan waa arrin aad u daahday oo horaan inaan ka shaqayna ay ahayd laakiin ingiriiska wuxuu dhahaa adigoo daahday waxay ka xun tahay adigoon waxba qabanin better late than never ay dhahaan marka tii baan ku jirnaa waan ka daba tegaynaa arrimihii horaan in wax la qabta ahayd arrimaha qaxootiga muddo dheer ayay maaragtay nala daris ahayd ilaa iyo soddon sano ku dhowaad marka waxaa weeyo carruurta qaxootiga meel allay ku nool yihiin sida walbay ku nool yihiin waa inay cilmi helaan cilmi maaragtay quman oo maaragtay nidaam leh oo la mid ah maaragtay meesha ay joogaan la qabsan karo inay yeeshaan marka arrintaasa lagu tala jiraa dalalka ka tirsana igana way ogol yihiin wasiiraha maaratay madaxda cilmiga ayaa maanta joogaan way dhaafiyeen wixii maaratay qoraalkaan samaynay waa inaan hergelinno arrintaa waa la hagaajin doonaa wayna hagaagi doontaa ardayga soomaaliga bilmatal xiriye qaxootiga dhadhaaba ee kenya oo kale ku jiray hadduu is idhaahdo ku laabo soomaaliya ma sii wadan karaya oo waxbarashadiisa ma wadan karaya nacam waxaan sugaynaa waxaan rabnaa inaan gaarsiino maaratay heer canuga qaxootiga ee jibuuti wax ku bartay uu kenya imaan karo oo raqiis la aqoonsan karo kii kenya wax ku bartay uu jabuuti imaan karo kii dalkiisa ku noqda uman intuu taga maaratay jaamacada ku geli karo jaamacad walba ku geli karo arrimahaas wayan arrimaha ka shaqaynayna wasiirka waxbarashada ee jabuuti mustafe maxamed maxamuud ayaa iga warramay ujeeddada gaarka ee shirkan waddanka sidaba arday amba awlaad way jiraan qaxootiya waxbay baraan laakiin nin kaste barnaamij gooniya ayuu iska lahaa marka ujeeddada looga leeyahay conferencekan waxa weeyaan sidii loo midayn lahaa oo loo mutualizayn lahaa amba laisku keeni lahaa waddan kastaba program maanta programka hadda dib jibuuti lagu dhigi doono waa program ay kenyaangu aqoonsan yihiin oo marka ciyaalkaas kenyaanka amba ciyaalkaas jibuuti soomaalida hadday doonaan inay waddanka kenya ku noqdaan programkoogu waa program recogniwen kushaqagelkarayaqoonsan yahay ha ahaato xaggan etoobiya amba ha ahaato xaggan suudaan meesha doonto ha ahaato wadanadan iyaad ka mida oo dhan hadda dib barnaamijka barnaamijka loo dhigayo ardaydaas waa barnaamij wadan kasta oo ka mida igaadka inay aqoonsan yihiin magacaygu waxaa la yidhahdaa xildhibaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare faysal cumar guuleed kana qaybgelaya shirka jabuuti ka socda ee looga hadlayo arrimaha qaxootiga iyo waxbarashada maadaama laisla qaatay hay-adda qaxootiga qaranka iyo wadamadii mxuu ahaa igad baa isla qaateen in qaxootigaasi wadamadooda loo cesho waxaan aad ugu soo dhaweynaynaa in wadanka soomaaliyeed uu diyaar u yahay diyaarna uu leeyahay tacliin waxbarasho oo firii ah in ay helaan ardayda soomaaliyeed ee ka soo noqonaysa qaxootiyada maxamed amiin cabdulaahi cusmaan gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga ee barakacayaasha qaranka soomaaliya waay maxmed markaad eegto ardayga soomaaliyeed ee xeryaha iminka kenya qaxootiga ku jira ma dadkii ayaa la soo rarayaa soomaaliya la keenaya waxbaan kala cadayn weli mise waxaa laleeyahay halkuu joogo waxbarashadiisii un ha ku wato hadduu soomaaliya yimaadana ha sii wadan karo ramadaano labadaba annaga wayna qusaysaa danahay soomaaliya waayo dad badan oo dadkeenna soo noqonaya oo iskooda u laabtay u soo laabanaya ma aha in lasoo qasbay iskooda go'aan u gaaray inay qaxooti ka baxaan oo deegaankoodii dalkoodii kusoo laabtaan waxaa weeyaan kuwaas waa inay waxbarashadooda sii helaan carruurtii dhiganaysa waxbarasho wadamada daris ku dhiganaysa markay waddankii kusoo laabtaan waa inay waxbarashadooda sii socotaa iyo tan kale oo ah hadda meesha ay joogaan waa in lagu caawimaa رمضان موسى في او اي جيبوتي